أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعiin ama bعdu casharkeena wuxuu ka bilaabmaya aayadda boqol afartan iyo shanaad ee suuraةu ali cimraan ka mid ah waxaan ku dhex jirnay duruustii ku saabsanayd غaswatu أxud dagaalkii uxud ee sanadkii saddexaad dhacay aayaddii u dambeysay waxay ku saabsanayd shaydaankii inuu ku qayliyey mu'miniintii dhagahooda uu ku riday in nebi moxamed la dilay sala allahu calayhi wasalam ee dadkii marka ay arrintaas walbahaar ay ku noqotay qeyb ayagu markaa yacni waa iska tegaynaa sideeni horean noqonaynaa dhaho iyo qeyb markaa yiraa cabdullaahi bnu ubay ha lala hadlo abuu sufyaan ballan iyo ha nooga qabto iyo yacni cahdi iyo ammaan iyo qeyb ayagu yidhaahdeen wixii nebi moxamed ku dhintaan ku dhimanaynaa arrintaa marka dhibka badan markay timid iyo walwalka ayaa qur-aanku wuxuu ku xalliyey wamaa muxamedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul nebiyullaahi moxamed waa rasuul oo rusul ay ka horreysay hortiis dhinteen ee rusushu markay dhintaanna diintoodiyaa dhimatay macnaheeda ma aha marka rasuulkii isagoo dhintay diintiisii inay baaqi ahaato ay socoto waa dhici kartaa waana sida ay tahayba xaqiiqdu marka haddii uu ayba dhacdaba inuu dhinto idinku marka ma diintii baad ka laabanaysaan taas baa marka loogu caqli celiyey waaqicadaasna marka lagu xalliyey si guud marka aayaddan wamaa kaana linafsin laba macnoba waa ishaaraysaa taas inay daba socoto oo la leeyahay marka nebiyullaahi moxamed naf u ayaa ku jirto naftaasina waqtigii ilaahay ou idmay ou idmo inay dhimato waa dhimanaysaa sida qeyrkiisba xaalkoodu uu yahay marka arrintaas yaanay diinta idinka celinin waay macnaha labaadna isti'naaf inuu ku jiro oo loo soo kaxeeye muslim dadka gaar ahaan muslimiinta in lagu dhiirigeliyo jihaadka oo inay ka tagaanna lagu eedeynayo dil ka cabsasho ay ka cabsanayaan darteed oo waxaa la leeyahay dilka yacni jihaadku waqtina ma soo hormariyo dagaalku ee dagaalka oo laga tagaana waqtigaagii dib uma dhigaayo aajaashu waa maxtuum waqti go-an ay leedahay ama dagaal gal ama ha gelin waqtigii ilaahay kugu talagalay unbay naftaada go-aysaa arrintaa marka waxaa ku jira taxriid oo laysku boorinayo dagaalka sabab marka haddaad saa aaminsan tihiin sabab aada nebigii uga aada uga tagtaan ama aada diintii ilaahay inaad u halgantaan aada u gacan bidixaysaan maba jirto waay marka ayb marka alla wuxuu leeyahay wamaa kaana linafsin naf uma ahaanin an tamuuta inay dhimato ilaa biidnillaahi ilaahay idinkiisa ma ahane inay dhimata nafi uma ahaanin idinka alle amarka alla un inay ku dhimanaysa ma ahani kitaaban kataba allaahu daalika alla kaagaas ayuu qoray kitaaban qorid ayuu qoray qoridda oo mu-ajalan la madaleeyey oo gadaal loo dhigo waqti loo sameeyey waman qofkii yurid doono thawaaba addunyaa adduunyada abaalmarinteeda qofkii doono oo keliya nu'ti siineehi isaga minhaa adduunyadii wax ka siinee xaggeeda waman qofkii yurid doono thawaaba alaakhirati aakhirada abaalmarinteeda nu'ti siineehi isaga minhaa aakhirada xaggeeda wax ka siinee wasanajzii waan abaal marin doonnaa ashaakiriina kuwa shukriyana waan abaal marin doonnaa marka aayadda waxaa weeyaan xagga balaaqada isti'naaf waa jumlo cusub ayay noqon kartaa siiqa lilxadi cala aljihaadi oo loo soo kaxeeyey in jihaadka laysku dhiirigeliyo wallawmi calaa tarkihi iyo in markaa ka tegistiisa laysku eedeeyo khashyata alqatli dil iyadoo laga cabsanayo maca qadci cudri lmunhasimiina khashyatan qolada jabtay oo ayaga carartay cabsi darteed u jabtayna cudurdaar inayna lahayna la caddaynayaa waxaa ku cudurdaarataan ma laho naftaani waqti bay awalba go-eysay waqtigeedana markuu soo dhammaado alla ou idmo unbay go-eysaa marka ka cararid iyo ku jirid labada midna aajaashu shaqo kuma laha waxayna u barax tiran tahay aajaashu ilaahay subxaanahu watacaala iyo sida u qoray oo u qorsheeyey marka wamaa kaana linafsin an tamuuta antaa iyo ficilka ka dambeeyo masderka laga dhalaalinayaa kaanada ismigeeda ah linafsinna waa khabar kaa-inuu marka isaga tacalluqayaa ayb culamada luqada qaarkoodna waxay yidhaahdeen laamtan oo linafsin ku jirta waa manquula oo asalku wuxuu ahaa wamaa kaanat nafsun litamuuta ayay ahaan lahayd wamaa kaanat nafsun naf ma aynan ahaynba litamuuta inay iska dhimato ilaa biidni illaahi maaha laamkii marka la gelinayo ismigii baa laga soo qaaday markaasaa waxaa la keenay khabarkii kaanada markaasay noqotay wamaa kaana linafsin an tamuuta yacnii markaa siyaaqa noocan oo kale ahna ee shayga sharcan markaunan u bannaanayn waa loo isticmaalaa caqlan marka uunan shayga suuragal ahayn waa loo isticmaalaa oo mustaxiil caqlan markuu yahay caadatan shaygu hadduu mustaxiil yahay waa loo isticmaalaa wahaakada hadda marka wamaa kaana linafsin an tamuuta waaba mustaxiil naf inay dhimato waqtigii loo qoray ka hor inay dhimato suuragalba maba aha waa mustaxiil wamaa kaana linafsin naf uma ahaanin an tamuuta inay iska dhimato ilaa bi marka nebiyullaahi moxamed naftiisa ha noqoto ama qof kale naftiisaba ha noqotee ilaa biidni illaahi ilaahay amarkiisa inuu la jira maahani idin alle unbaa naftu marka ay mid dhimato ay u ahaanaysaa ay ilaa bitamkiinihi wa taswiiqihi daalika yacnii ilaahay makanintiisa iyo inuu u suuro geliyo inay dhimato maahani si kale maku dhimo karto kitaaban kataba llaahu daalika alla sidaabuu qoray kitaaban qorid buu qoray marka kitaaban masder ahaan ayaa la ysaga nasbinayaa ayb kitaabka oo qori qoritaanka oo mu-ajalan la madaleeyey oo waqti loo yeelay macnaha madal iyo waqti waman qofkii yurid doono thawaaba addunyaa adduunyo abaalmarinteeda bis qofkii doono nu'ti siineehi isaga minhaa adduunyada xaggeeda wax ka siinee markaa ninkii ayaa ujeedka oo u dagaalamaa adduunyo keliya ay tahay haddaan doonno intaan doonnaan ka siinaynaa wa arrintan marka dadki waxaa lagu dhiirigi waxaa laga soo celinayaa yacnii waxa ah adduunyo keliya un in la raadiyo camal aakhira in adduunyo lagu raadiyaa laga soo leexinayaa waxaa laga dhigayaa marka acmaashoodu inay aakhiro un wax ugu raboodaan ayb marka nu'tihi minhaa iyo nu'tih minhaa labadaba waa la akriyey macnaahana waa isku mid macnaha marka waan siinaynaa adduunyada xaggeeda wax kamidaan ka siinaynaa waxaasina marka waa wixii aan doonno man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriidu waxaan doonno iyo ciddaan doonno ayaan intaan rabna ka siinaynaa waman qofkii yurid doono thawaaba alaakhirati aakhirada thawaabteeda iyo abaalmarinteeda nu'ti siineehi isaga minhaa aakhirada xaggeeda wax ka siinee isaga wasanajzii waan abaal marin doonaa ashaakiriina kuwa shukriyo xadiid marka halkan wuxuu keenay tirmidi uu warinayo baqawi munaasabna aayaddan u ah nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi man kaanat niyatuhu talaba alaakhirati qofkay niyadiisu tahay aakhiro raadinteeda jacala allaahu ghinaahu fii qalbihi ilaahay hodantinimadiisa wuxuu yeelaa uu geliyaa qalbigiisa wa jamaca lahu shamlahu wixii u urursanaana alla waa u ururiyaa wa atathu ddunyaa adduunyadana way u timaadaa wahiya raaqimatun iyadoo san dullaysan adduunyada iyadoo qasban ayay qofkaasi u imaaneysaa waman kaanat niyatuhu talaba اddunyaa qofkay niyadiisu tahay adduunyo bis raadinteed jacala allahu alfaqra bayna caynayhi ilaahay faqrigiiba wuxuu yeelaa labadiisa indhood hortooda u dhigaa oo ninkaasi mar walba faqri unbuu ka cabsanayaa faqri unbuu arkayaa oo ka hor muuqdo washatata calayhi amrahu arrintiisiina ilaahay waa ka kala geegeeyaa wixii iskugu aruursanaa wax isugu soo ururayaba ma jirta xaggan iyo xaggan iyo xaggan bay u kala fakfakanaysaa walaa ya'tiihi minhaa ilaa maa kutiba lahu adduunyadana uga imaan maayo ilaa wixii ilaahay u qoray unbaa u imaanayo wax ka dheeraada ma helaayo marka inaad si wanaagsan u raadisid oo aakhirada aada marka raadisid ood niyadaadu niyo aakhiro un ay noqoto adduunyada waa waa heli waa helaysaaye oo markaa yacni way ku imaaneysaa aayadda marka xadiidkaas ayaa la macno ah wakaayin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kahiir weli marka arrintii sabarsiintii ayaa socoto iyo waxbariddii oo nebigii waa dhintay miyaad ku daciifaysaan baa laleeyahay oo rasuulku hadduu dhinto wixii uu ku dhintay maa ku taagnaataan ood ku dayataan dadkii hore ee wanaagsanaa tusaale ka dhigataan wakaayin badanaa min nebiyin nebi badana nebiga oo qaatala ou diriray macahu isaga la jirkiisa ribbiyuuna kooxo fara badan kuwaasoo kahiirun aad u badan ay markaa la dagaal galeen oo ay la safnaayeen famaa waha marka qaaraa dhintay qaarna waa soo hareen famaa wahanuu ma daciifin oo ma aynan taag darnaynin limaa asaabahum liajli ladii kii dartiis asaabahum ku dhacay wixii ku dhacay dartii ee asiibay ma aynan u taag darnaanin fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku asiibay wamaa dacufuu ma daciifin wama stakaanuu ma dulloobin wallaahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay alsaabiriina kuwa sabro xarafkan marka waka-ayin laba si ayaa loo aqriyey waka-ayinna waa la aqriyey sidaan quraa'da u badan ee ibnu kathiirna wuxuu aqriyey keligiis wakaa-in ibnu kathiir iyo abu jacfar oo saddexda ka mida wakaa-in ayay aqriyeen ayagan inta kalena waka-ayin ka-ayin marka asalkeeda maxay ahayd waxay leeyihiin culimada in badan oo ka mida sida abu camar oo kale oo luqawi ahaa abu camr ibnu lcalaa ayi oo kaafu tashbiih la geliyey waayo ayun oo ka kaafu tashbiih la geliyey waayo markaasay ka-ayin ay noqotay saa darteed isaga markuu marka waana halka meel ee musxafka lagu dhigay tanwiin la qoray tanwiinta badanaa waa nuun waa nuun lagu dhawaaqaayo talxaqu aakhira alkelimati kelmadda aakhirkeeda haleeleyso oo markaa yacni rasmi ahaan aan loo qorin laakiin lagu dhawaaqo ayay tanwiintu ahayd halka meel ee tanwiin la qoray nuunteeda meeshaan waay waka-ayin oo kale meel ayay ku timaadaa waka-ayin macnaa marka waka-ayin waa ayi oo tanwiinsan oo nuunteedii la qoray waay meeshay ku timaadaba abu camar marka wuxuu ugu istaagayaa maadaama tanwiinba ashal ay nuuntan iska ahayd markuu ku istaagaya waa ka-ay nuun dhanba ma ma ku istaagaya nuunta korkeeda quraada badankoodna waxay ku istaagayaan nuunta waka-ayin ayay dhahayaan markay istaagayaan ayb marka wasliga iyada maba laysku khilaafsanaba oo la waslinayo marka wakaa-in iyo waka-ayin baa ku jirta qaarna waxay leeyihin ka-ayin sideedayba kelmad u tahay ee maahan ayun iyo kaaf laysgeliyey maahane ka-ayin waaba keligeeday eray tahay waxayna la macno tahay kamta khabariyada oo kale ayay la mid tahay dhowr waxyaabood bay kala mid tahay shan waxyaabood shan waxyaaboodna waa uga duwan tahay naxwada iyo kutubteeda aada loogu faahfaahiyaa warkaas walidaalika isku baabaa laga dhigaa kam iyo ka-ayinta iyo baabaa laga dhigaa marka waa ka-ayin iyada marka ka-ayin weliba waxay kamta uga sii duwan tahay tamyiizkeedu inuu xaraf jar galaa waajib ah waka-ayin badanaa kamta marka waa ka duwan tahay iyadan waka-ayin badanaa min nabiyin nebi badanaa nebiga oo qaatala macahu qaatalana xarafkan waxaa la aqriyay qaatala iyo qutila qaatala marka la akriyo ishkaal badan ma laha oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa nebi badanaa qaatala macahu ou maciisa la dagaal galay ribbiyuuna ay la dagaal galeen kuwo fara badan kuwaasoo kathiirun aada u badan marka qaatala marka laga cabiro qi waa dagaalamay marka la yidhaha dadka dagaalamo kuwana waa dhimanayaan kuwana waa noolaanayaan waa soo harayaan soo maaha marka famaa wahanuu limaa asaabahumta dambe ishkaal ma keenayso waa nebi iyo dad badanoo la jiro way dagaalameen nebigii iyo qeyb ayaa dhimatay qeybtii soo hartay waaye marka waxaa la leeyahay famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illaahi wamaa dacuufuu qaataladaana caamsan lianna waa dagaalamay marka la yidhaha waa dhintayna waa yacani inuu dhintayna ma diideyso inay soo inuu soo harayna ma diideyso nacam ila waa la dagaalamay marka la yidhaha dadka dagaalama qaybina waa dhimane qaybina waa soo haraysaa marka qaatala acamu min qutila quraada qaarna waxay aqriyeen qutila oo xaramiyaanka iyo abu camar iyo waxay aqriyeen ayaga qutila alxirmiyaan iyo abu camar albasri qutilay aqriyeen qutila marka la aqriya marka ishkaal baa imaanaya ayb ishkaalkuna wuxuu noqonayaa hadiiba la laayey oo la dilay famaa wahanuu limaa asaabahumta dadkan laga sheekaynayo oo ma aynan daciifin ma taag daroobin alle alla bari bay galeen dariiqi ay ku taagnaayeen ee qof dhintay sideebuu dariiqii ugu taagnaana waaba dhinteen mar horowba dhinteen meeshaas marka qutilada ishkaalkaas baa imaanaya waxay culimmada qaar isku dayaan inay uga bixiyaan waxay leeyihiin wakaayin wakaayin min nabiyin qutila waa jumla waa halkaasaa marka waqaf ah macahu ribbiyuuna jumlo cusub waayo marka oo waxaa la dilay waa nebiga dadkii kale waa soo hareen dadkiisii waa soo hareen ribiyiinta faraha badan ee soo haray waayo kuwaan marka aan daciifin oo meesha kasii waday ayb qaar marka sidaas u tawjiihinayan calaa haada marka macahu ribbiyuuna waa mubtada iyo khabar jumladana jumla xaaliyo waaye waawna uma baahna waayo damiiraa ku jiro oo raabit noqon karo nacam oo nebigii laga xalaynayo u noqonayo tarkiibku marka sidaan uu noqonayaa waka-ayin badanaa min nebiyin nebi badanaa nebiga oo qutila la dilay badanaa macahu maciisa ribbiyuuna xaal ay yihiin kuwo fara badan oo kathiirun aad u badan maciisa ay yihiin oo isaga marka maciyada marka iimaankay kula jireen ayagii waa soo hareen famaa wahanuu limaa asaaba warka saas u kaca baqawi asaga marka wuxuu leeyahay waman qara'a qutila falahu halaathatu awjuhin saddex wej ayuu leeyahay ishkaalkaas uga baxaa axaduhaa an yakuuna alqatlu raajican ila اnnabiyi waxdahu fayakuunu tamaamu اlkalaami cinda qowlihi qutila ayaa warku ku dhammaanaa wayakuunu fi laayati idmaarun ayaa ku jira macnaahu wamacahu ribbiyuuna ayb marka taas ayaa wuxuu leeyahay mid waa taas waawdaasna admaba loo baahnaba raabit ahaan loogumaba baahnaa damiirkaasaaba joogaba wejka labaad waxa uu yahay an yakuuna alqatlu naala nabiya waman macahu min aribiyiina nebigii iyo ribiyiintiiba waa isla dhinteen wayakuunu lmuraadu ribiyiin marka laleeyahay ujeedku waxay tahay bacdu man macahu wayakuunu lmuraadu bacda man macahu waxaa loo jeedaa marka qaar ka mida muraadku wuxuu noqonayaa bacda man macahu taquulu lcarabu carabtu waxay dhahdaa qatalnaa bani fulaan reer bani fulaan waa laaynay bay leeyihiin waa laaynay marka waa dhammaynay miyay ka wadaan maya dad badanaan ka laaynay kuwana waa ka soo hareen wainamaa qataluu bacdahum wayakuunu qowluhu famaa wahanuu raajican ila lbaaqiina intii soo hartay u laabanay marka meeshaana soo ma garanin marka marka waka-ayin min nabiyin qutila macahu ribbiyuuna lala laayey laakiin waa cumuum baa ku jira laakiin hayru muraad waayo cumuumkaas ee dad badanaa yacni lala ribiyiintii baa lala laayey kulligoodaa la laayey ma aha ee yacni laysmadii baa ku dhacday oo dhimashadii baaqina waa ka soo hareen baaqiga waayo marka famaa wahanuu limaa asaabahum kuwa ay u taallo wejka saddexaadna wuxuu yahay an yakuuna alqatlu liribiyiina laa gayr waxa dhintayba waa ribiyiinta ee wax kale ma aha ribiyiintuna markaa de culimadii oo kalea lagu macnayn karaa kuwii kalea soo haray kuwii kalea diinta ku taagnaay markaas ama nebigii baa soo haray nebigii baa marka dadkii haddana marka dacwadii sii waday oo meesha ka sii waday saddexdaas wej ayaa qutilada ishkaalka ka imaan karo lagu jawaabayo ayb qaatalada laakiin iyada ishkaal ma laha waa dagaalamay markii la yidhahdo waa la dagaalamay markii la yidhaha qaar baa dhimanaya qaarna waa soo haraya waka- wakaayin badanaa min nebiyi nebi badana nebiga oo qaatala macahu isaga la jirkiisu ou dagaalamay ribiyuuna ribiyuuna marka ibnu cabaas jumuucun kahiiratun buu yidhi jamaciyo fara badan guutooyin badan kuwaasoo kahiirun aada u fara badan waaxiduhaa marka waa ribiyun ayaa mufradkiisu ou noqona waxaa kaloo lagu macneeyey xasanulbasri iyo fuqahaau culamaau yani fuqaha iyo culumo yani maciisa ay ka garab dagaalameen badana famaa wahanuu markaa qaar baa ka dhintay dhimashadii gaartay ma aynan ku daciifin famaa wahanuu ma aynan taag dar aynan taag daraynin yani famaa wahanuu maaynan fulayoobin waay famaa jabunuu famaa wahanuu ma aynan fulayoobin limaa asaabahum liajli ladii kii dartii asaabahum ku dhacay fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ugu dhacay ma aynan u fulayoobin kaa dartiis wamaa dacufuu ma taag daroobin ma aynan taag darayninoo can iljihaadi kama daciifin bimaa naalahum min alami iljiraax dhaawaca iyo dilka wixii kasoo gaaray dartiis uma aynan daciifin oo jihaadkii ugama harin wama stakaanuu ma aynan dulloobin wama stakaanuu marka ibnu jariir wuxuu leeyahay wamaa dalluu ma aynan dulloobin fatakhashacuu licaduwihim oo markaa cadowgooda ay u hogtaan biddukhuuli fii diinihim ay ugu hogtaan diinkoodii inay soo galaan oo koodii ka baxaan wa mudaahanatihim fiihi inay mudaahano ku sameeyaan khiifatan cabsi darteed minhum ayaga ay ka baqayaan wama stakaanuuda marka waxay tahay ma dulloobin heer ay diintoodii ka baxaan ma gaarin ma niyad jebin ma dulloobin heer ay marka diinkoodii ay ka baxaan ama ay ayagu mudaahano kula dhaqmaan ayb walaakin madow quduman horay usii socdeen waa ka socdeen waa ka jafjafteen markaasay hore ugu uga sii socdeen calaa basaa'irihim wixii ay yaqaaneen oo cilmigoodii iyo aragtideedii dheerayd iyo wa minhaaji nebiyihim nebigoodii ay rumeeyeen dariiqiisii bay hore ugu socdeen suburan calaa amri illaahi wa amri nabiyihim iyagoo ku sabraayo amarka alle iyo amarka nebigooda yacni sidaa iyagoo wa aacat suburan calaa amri illaahi wa amri nabiyihim iyo wa aacati illaahi daacada alle ay ku sabrayaan waitibaacan litanziilihi wa waxyihi iyo iyagoo raacayo ilaahay soo dejintiisa iyo waxyigiisa marka qofku markayda dagaal uu ku dhaco dagaal ku jabo guuldaro ay ku dhacdo maahan inuu diinkiisii ka daciifo oo uu diintii inta ka baxo qoladii hadba adkaataba uu ku mabda' noqdo sax ma aha inkastoo marka de guuldaradu ay dhib leedahay oo haddana yacnii xanuun iyo dhibaato ay leedahay haddana adiga qofkii maalintaas libinta haysto inaad ka daba orado ood ku mabda' noqoto waxay tusaysaa mabda' la-aan iyo diin la-aan markaa qoladaa markaa nebiyadaa hore la dagaal galay cilmiga badnaa dhibka ku dhacay iyo xanuunka ku dhacay iyo murugta asiibtay ma aynan ka celinin inay diintoodii ku taagnaadaan